subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimeer aad i haysanay qodobada saaka wararkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamulka degmada xawaadley oo dalbaday xarun caafimaad tababar ku saabsan awoodsiinta dhallinyarada oo lagu qabtay beledweyne dhallinyarada ka shaqeeyay qaadista sawirada oo kusoo badanaya magaalada kismaayo madaxweynaha koonfur galbeed oo dhagax dhigay terminaalka garoonka diyaaradaha magaalada beydhabo guddiga garsoorka ee aqalka sare oo ka shiray sharciga ilaalinta xuquuqda naafada soomaaliyeed wararka dibadda saaka waxaad ku dhagaysa doontaan toddoba dal oo ka hor yimid in yukrein ay ku biirto nato
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal magacigu abdixsiis xasan mucalin waa shan iyo labaatanka bisha tobanaad sanadka labada kun afar labaatanka waana subaxnimo jimcaah maamulka degmada xawaadley ee gobolkani shabeellada dhexe ayaa dalbaday in loo dhiso xarun caafimaad maxamed nuur xuseen ayaa faahfaahinaya degmada xabaadley oo kamid ah degmooyinka hoosyimaada magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle ayaa muddooyinkan dambe wajahaysay xaalada kala duwan oo ugu horeyso dabar la-aan iyadoo oo xiliyada qaarna ay dilaacaan cuduro kala duwan halkaasi oo aan lahayn xarumo caafimaad oo degdeg ah guddoomiyaha degmada xabaadley ayaa goobjoog ka ahaa kulan lagu weydiinayay dhibaatooyinka ka jira degmadaasiya odayaasha dhallinyarada iyo bulshada ku suganba halkaasiya dhulkaniyaalna hadda waxaan jecelna ina korkan qaadaan ilaahayda koran qaada kare dadaalka oo magaciisi guddoomiyaha faraxiis meel walba na geersini insanin dadaalo waayo na meel dheer na geersini maadaama irin iyo hadda unugulilaynama ninkoyne ninkii intani muujihi oo banaankan geey oo hawaadley insa magaciisi dhulka iyaanoo korhan qaado rabo aadan sii gimaadin hayaadii oo nin soo gurmati oo magaciisi soo qeybti in magaciisi ina walinin qabato ina waa mahad celiyaan aad iyo aad baan ku mahad celiyaan dad beeraaley ah oo maskiime ah oo maantale waxalaa magacaabi ee degmo muddo toddoba sano sideed sano wax oo dhaqaalo oo naaga yimid xagga hay-ada gargaarka caalamiga mama jiro waa ku ulgo-annaha mar walba waxaan alaaba eedda saarnaa madaxda oo sare madaxdii sarena eed bale waxaa naga maqnaa waxaanu ahayn guddoomiye la-aan wax walba waxaa ku birin karaa guddoomiye guddoomiye ayaa hadda sameeyey inuu hay-adihii iyo dhaqaalahii iyo wax walba inuu isu soo xaro ay shicibkii iyo dowladdii dhaqaalo fiican iyo dhaqan fiican dhex dhigay waa ku mahadsan yahay guddoomiyahaana waxaan rabnaa annaga ma haysano markaan usoo guda galno degma ahaan bulshadii maanta waxay u baahan tahay daawo la-aan ayay u baaba'san tahay war qofka haddaad brisar u hesho xabad asbar aadan u gadi karin xabad umbishile aadan siin karin waxba ma tara waxaan rabnaa waa mahadsantihiin nala arka dhibaatada noo codeeya cawashadayn waxa laga fiiriyo madaxweyne cali guudlaabe waa mahadsan yahay hay-adaha caalamiga way mahadsan yihiin waxaan rabnaa gargaarkaagii iyo dadkaagii oo noo soo dirtay waa aragni wafdigii waana soo gaaray madaxweyne waan ku mahadsan tahay khayr allah ku siiyo haddana waxaan idinka rajaynaa inaad dadaal kanka sii weyn mch k ma haysano xaruntii caafimaad wixii dhamaystiran qalabkii ma haysano daawo ma haysano dadkii bulshadii joogeen wax yaroo daawo aan helnay oo qoladana siisay ee, amisonta aan haysanay daawadiina wax yar oo daawadii bulshada aan ku filneen aan helnay daawadiina waay dhammaatay dadkii haddii ii sheeg micnaha ee, maamo umu- ee, ii sheeg xaamile eh, oo dhiigbax iyo rafaad ay ku jirto wax loogu gargaara ma haysano waxaan u baahnayn madaxda sharafta leh inayna soo qaabisho ee il gaar ah nagu soo dayso dhakhaatiirtii waanahna waa joognaa degmada xawaalle waxbarashadeeda ilaa ay hadda ilmaheena waxay iska dhexyaacsan yihiin beledka dhexdiisa kuwa dad tuuriyeeya intaasna waxaa keenta waxbarasho la'aan kuwa malaay iska aada kuwa guryahooda isaga dheeldheela kuwa bannaanyahaas webiga isaga dhinta intaasna waxaa keenay waxbarasho la'aantaasaa keentay marka waxaan rabnaa hay-adaha gaarka ah iyo dowladdaba in ay arkaan degmada xawaalle waxaan u baahannahay waxbarasho macalimiin waa haysanaa macalimiintii si aad bare waktigiisii shaqaynaa ilaa ay haddaan ahan waxaan rabnaa sida ugu dhaqsiyaha badan dowladda hirshabeelle iyo hay-adaha gaarka ah kuwa dowliga ah inay sida ugu dhaqsiyaha badan degmada xawaaley waxbarasho ay u hesho degmada xabaadley ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ah degmooyin ka hoosimaada magaalada jowhar waxaana haatan dadaalo fara badan muujinaya gudoomiyaha degmada xabaadley u dhowaan la doortay mahadsan maxamed tababar ku saabsan awoodsiinta dhalinyarada ayaa lagu qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan saare cabdixuseen ayaa soo jeedinaysa rugta ganacsiga maamulka hirshabelle oo kaashanaysa ururka hisdo ayaa magaalada beledweyne ku qabatay tababar lagu baranayo awoodsiinta dhalinyarada tababarka ayaa waxaa kasoo qeybgalay in ka badan shan iyo toban dhalinyaro oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cabdulaahi cabdiwaaxid gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga hirshabelle iyo gudoomiyaha ururka hisdo cusmaan xuuriye siyaad ayaa ka warbixiyey ujeedka tababarkan workshopkeena ama maaragtay tababarkeena wax ku saabsana ee, dhallinyarada bal inaan ku dhiirigelino inay kasoo muuqdaan maaragtay infronti maaragtay ee, furmaha hore oo maaragtay horumarka gobolka ama horumar- horumarka stateka ee, dhallinyaradu waa boqolkiiba todobaatan shan awoodda dalka waaye marka inaan ku dhiirigelino eh, in waxbarashadooda laga faa'iidaysto wax ayaga ku duugana la helo annaguna waxaan ku faa'iiday maaragtay aan aan maaragtay ku dhiirigelin ku dhiirigeli karno aan helno muhiimaddu intaasay eeday eh, maaragtay sidaasaan u qabanay maanta tababarkeena ujeedkan tababar ku qabanay waxay tahay in dhallinyarada eh, aan dhiirigelino ee, ku dhiirigelino inay gobolko ee, da- ee, dalkooda wax u qabtaan ku dhiirigel- ku dhiirigelino deegaankooda wax u qabtaan ku dhiirigelino inay statekooda ka dhex muuqdaan ee, dhallinyaradu waa ubixii dalka waa dadkii dhallinyarada ahaayoo dadka dalka wax u bartay bismillahi raxmaan raxiim Een, ugu horeyn radio berol waa mahadsantihiin sida nagala soo qayb gasheen barnaamijkan Een, kulankan maanta wuxuu ahaa awoodsiinta dhalinyarta gobolka eh, kiiraan gaar ahaan degmada beledweyne waxaan iska kaashanayay ururka hisda iyo sidoo kaleeto ururka dhalinyarta iyo rugta ganacsiga gobolka hiiraan Ee, runtii aada iyo aad ayuu muhiim u ahaa in dhalinyarta awoodooda la tuso sidoo kaleeto fikrado iyo hal abuur inay leeyihiin la dareensiiyo wax aada muhiim u ah waaye marka annagana waxaa ugu talin kalnay mar kasto shaygii muhiim ah ayaan macnaha bulshada ama dhalinyarta gobolka usoo gudbinaa taasay ujeedku ahaa Een, waxaana kasoo qayb galay ururada bulshada sidoo kaleeto dhammaan Een, waana kaga mahad celinaynaa inta ka faa'iidaysatay waana sii wadi doonaa barnaamijyadan oo kaleeto sidaan horey ugu soo wadnaba bulshada ugu shaqaynaynay qaar ka mid ah dhalinyarada loo qabtay tababarka ayaa dhoonkooda ka warbixiyey muhiimada uu u leeyahay tababarkan awan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa dhowahay magacaygu cabdicasiin maxamed maxmed wallaahi tababarka maanta la qabtay wuxuu ahay tababar ku saabsan eh, awoodsiinta dhallinyarada iyo qaabkii ula ula tacaamul lahayn iyo inay la imaadaan fikrado macquulgala ay oo ku horumari karaan nafsadooda iyo nafsa nafsadda eh, magaalada iyo waxee la mida wallaahi muhiimad aada u weyn oo leh kolle dhallinyarta in mar walba la dhiirigeliyo lagu dhiirigeliyo awoodooda inay la imaadaan fikrado inay la imaadaan maxaa la- hal- hal- maxaa la hal abuur ganacsi oo soco karo maasha allah magacaygu waa maxamed musaf cilmi maasha allah muhiimad aada u weyn uu noo leeyahay Een, waxaa waxaa ka baranaynay dhallinyarada sida awoodsiinta loogu sameeyo Een, waxaana markaasi fursad weyn ah in dhallinyarada lagu dhiirigeliyo inay markaasi awoodooda iyo midaanta siday u sameyn lahaayeen inaan tababar lagu siiyo wuxuu aqoonteena iyo wuxuu wuxuu naga bedeli doonaa dhammaan dhallinyarada wuxuu ka bedeli doonaa een, in markaasi dhallinyarada ay hesho fursado een, markaasi ay ku maarayn karaan een, awoodda dhaqaalahooda iyo awoodda markaasi horumarka bulshada tababarkan ayaa ahaa mid sare loogu qaadayo awoodda dhalinyarada ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dhalinyarada ka shaqeeya qaadista sibirada ayaa kusoo badanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyadoo dhalinyaro badan oo soomaaliyeed islamarkaana dalka ku nool ay wajahayaan shaqola-aan baahsan ayaa waxaa jira dhalinyaro wax bartay balse shaqo ka waayay cilmigii ay barteen haatana waxaa muuqanaya in dhalinyaro badan oo ku nool magaalada kismaayo ay durbo bilaabeen in xirfado kala duwan ay ku shaqaystaan sida xirfada qaadista sibirada qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada beledweyne oo xirfada qaadista sibirada ka maaraya noloshooda iyo kan qoyskooda ayaa warbaahinta ugu warbixiyey sida ay u arkaan shaqadaasi iyo caqabadaha ay kala kulmaan bulshada waan dhawahay magacaygu waa maxamed cali aadan waxaan ahay kamiramaan waxaana ka shaqeeyaa beerta kismaayo saad ogsoontihiin kamiramaanku marka lagu yidhaahdo waa qof sabiro qaada oo bulshadaas u shaqeeya bulshadana markaa u shaqaynaysid way kala duwan yihiin qof walboo si baa kula kulmaysaa dadkaa kala duwan sideeda kalena kamirada lagu sheegayo markaa sawir qaadaysid waxaa waaye inaad shaqo soo tagtay shaqada aa usoo aaday ama meeshaan u imaatayna waa inaad qof sawir ka qaadaa qofkaas aad qancisaa ood ka dhaadhicisaa inay sawir qurux badan ka qaadaysid aad ka dhaadhicisaa inaad sawirka hadhow si fiican aad usoo editing garaynaysid welina aad usii raacisaa sawiro hore aad editing garaysa inaad tusisid si uu u qanco uuna ku qanco shaqadaada xirfadan ani ahaan waxaa igu dhaliyey waxay tahay qof walba hobiuu leeyahay dadka ibni aadamka ilaahay ma simin nin wuxuu jecel yahay inuu noqdo dalawar nin wuxuu jecel yahay inuu noqdo askari suu dalka u difaaco midna wuxuu jecel yahay inuu dalka waxuu qabto injineer uu noqdo anigana waxaan jeclahay dhallinyarta soo baxeysa iyo dadka soo jaanqaadaya inaa xasuuso u reebo sawir qaadista laguu sheegayo sawirku waa xasuus qofka u galaayo aayihiisa dambo ama beri kadib xitaa ilmihiisa tusi karo dhihi karo aabbo waagaa yaraa saana u ekaa haddana waa kana saana u ekaade wallaahi caqabado badanaan kala kulmay oo ay ka mid tahay markaad sawirka qaadaysid dad qaar dabeecadooda ma kala dubna qof waxaa arkaysaa oo sawir aad ka qaaday oo waqti aad gelisay oo laga yaabaa maanta labiiy tobankaad asaga u shaqaynaysay caawa markii sawiradii aad u soo wada qurxisid aad adiga ka sugaysa u yaraan lacag toban dollar ama shan iyo toban dollar ama labaatan dollar camal aad ka sugaysay markii sawiradii wuxuu ku leeyahay dhowr xaba iisoo dir lacagtaan kuu soo diraa marka waxaa laga yaba adig qofki inaa aamintid wixii sawir dhan aa u dirtid kadibna lambarka whatsappka ama lambarkii caadi uu ka haya inuu baloog ku saaraba sawiradiisna uu helay lambarkaagina baloog u saaray magacaygu waa xasan cusmaan cabdi kuna magac dheer xasan xiis kuna nool magaalada kismaayo kuna shaqaysta xirfadda kameramaannima run ahaanta horta sideedaba qof ma arkino haddii inuu wax barta keliya wax kuma helayo shaqsiyaanteeda tusaalahan kaaga soo qaataan iskuul waxabogala koristay tobanka kenya kasoo bogay dalka saanumid ilaa shahaadooyinkay boorsada ku jiraan kalama soo bixin oo calaashaan shaqooyin oo dee caadi ah maan helin marka laba kun iyo lix iyo tobanka ay ugu dhalatay inaan ma arkino saxaafadda iyo kaamirimaanima howlahaas aan barto marka iyada keligeed maaha laakiin xirfado badanaan bartay laakiin xirfadan u arkay inay anfici karto oo hadda loo baahan yahay waxay hadda xilliga lix iyo tobanka ka hadlaya ayada ahayd kadib adig waan bartay muddo lix bilood saxaafadan baranaya sideed bilood ka videography sidii muuqaalada loo duub loo habeey sibirada si loo qaada loo duub loo habeey aan bartay haddana afar bilood dheeraada kusii darsaday adig ugu dambeyn laba kun lix iyo tobanka markaan buu hadda iskuulkii wixiga dhammaystay kadib dalkii waxaan imid laba kun sagaal iyo tobanka halkaasaa shaqooyinkay ka bilow kaamirimaanimada ilaa haddana waa ku taa ku taaganahay walaal waxaa ku bartay kenya aan ku bartay gaar ahaan midna horta si maxalli ah waxaan u bartay oo saxaafadda qarashan aan iska bixinay oo waxay igu taageerisay walaashay madaxda kor allaha yeela iyada igu taageerisay xilligaas iga weyneyd oo haddii reerka waa gacanta ku haysay wixii markaas ka dambeysay dhalinyaradan hal abuurkan la timid ee ku nool magaalada kismaayo ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin shaqadooda la xiriirta sawir qaadista madaxweynaha koonfur galbeed ayaa dhagax dhigay terminalka garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo saare cabdi xuseen ayaa mar kale faahfaahinaysa jaraanka diyaaradaha dictor shaadgaduud ee magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarku u ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa laga dhagax dhigay terminaalka garoonka oo si casri ah loo dhisayo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo ay weheliyaan wasiiro gudoomiyaha degmada baydhabo iyo madaxa shirkada dhisaysa ayaa dhagax dhigay terminaalka garoonka diyaaradaha dictor shaadgaduud ee magaaladaasi baydhabo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa ka warbixiyey dhismaha garoonka dictor shaadgaduud
noo ah in horumaradii ka socday ee garoonka diyaaradaha ee baydhabo qayb ka mid ah aan dhagax dhigno qaybtaasoo ah terminaalkii ee muddo badan la soo sugaayey oo qalabkiis uu ka yahay ayna dhisaayaan ee, shirkadda ee, asal oo runtii eeraboorka shaqo aada u fiican ka qabatay marka sharafay noo tahay ee, horumarada iyo quruxda iyo wanaagga ka socda eeraboorka ee baydhabo oo aan rajaynayno ama uu yahay inuu noqdo eeraboorkii labaad ee soomaaliya marka muqdisho laga tago dadaalada iyo dhismaha iyo wakhtiga la geliyey ee, ujeedka annaga ugu weyn uu yahay inay diyaaradaha ugu waaweyn ee, ay ay ka kacaan kuna soo degaan oy isticmaalaan ay tahay Ee, sida hadday u shaqaynayso si ka ballaaranna uu u shaqeeyo eeraboorka si ka weyn oo ka mug weynna uu u shaqeeyo waa sharaf noo ah dhanka kale madaxweyne lafta gareen ayaa u mahad celiyey shirkadda asal oo taabagelinaysa dhismaha garoonka runtii waxaan u mahad celinaynaa madaxda iyo ugu horeeya wasiirka iyo maareeyaha iyo maamulka eerboorkaba aaday u mahadsan yihiin eh, dadaalka ay sameeyeen sidaasoo kale waxaan u mahad celinaynaa shirkadda asal oo runtii eh, qalabkan qiyo quruxda badan iyo naqshadan quruxda badan oo gadaal ku dhegan oo lagu dhisaayo terminaalka ee noo keentay ayagana aaday u mahadsan yihiin wuu sii socon doonaa ee, wax intaan ku ekaanayo ma noqonayo eeraboorka ee, ballaarintiisa iyo iyo horumarintiisa waa qorsho weyn oo loogu talagalay ilaa iyo meesha aan ka gaarayno ugu dambaysa laga gaarayana maalinba ee, tillaabadeeda muhiimka aan ku dari doonaa marka aada iyo aada u mahadsantihiin ee, shaqo wanaagsan horumar wanaagsan wax qurux badan oo eeraboorka loo suubiyey baan rajaynaynaa aada iyo aada u mahadsantihiin dhismaha garoonka baydhabo ayaa qayb ka ah horumarada ka soconaya magaaladaasi baydhabo mahadsane saara guddiga garsoorka ee aqalka sare ayaa kashiray sharciga ilaalinta xuquuqda naafada soomaaliyeed guddiga garsoorka cadaaladda arrimaha diinta awqaafta xuquuqul insaanka haweenka iyo caruurta aqalka sare ayaa gudagalay kadoodista iyo iswaafajinta aragtida sanatarada ay ka dhiibteen sharciga ilaalinta xuquuqda naafada soomaaliyeed oo goluhu ay meel mariyeen aqrinta labaad xubnaha guddiga oo shir gudoominayay gudoomiyaha guddiga senator naciim xasan waxaa dul istaageen khudbo qaar oo turxaan bixin iyo falanqeen u baahnaa iyagoo ka jawaabaya baaqi gudoomiye cabdi xaashi ahaa in ay dadejiyaan sharcigani la xiriira ilaalinta xuquuqda naafada soomaaliyeed markaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada ayuu wariyeyna saare cabdi xuseen
kusoo dhawaada xubinta sarafka ee suuqyada magaalada jowhar haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanayaa laba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol halka doolar mareykanka ayaa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya labaatan iyo sideed dhibic shan qabashada halka bixinta la kala siisanayo sagaal iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah markana miciishada bariiska nooca loo yaqaano safaariga ayaa haafkiisa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya sagaal iyo toban doolar iyo bar halka bariiska nooca loo yaqaano xamsaha la kala siisanayo shan iyo labaatanka kilo soddon iyo kow doolar iyo bar baastada nooca loo yaqaano mudlo ayaa la kala siisanayaa toban doolar iyo bar kartoonkeeda sokorta ayaa loorkeeda la kala siisanayaa afartan iyo laba doolar halka haafkeeda la kala siisanayo koo iyo labaatan dhibic labaatan iyo shan sinti saliidda saliid cadeeda loo yaqaano ayaa la kala siisanayaa soddon iyo saddex doolar caanaha hilaac ayaa la kala siisanayaa lix iyo toban doolar iyo bar oomada faskilin ayaa loorkeeda la kala siisanayaa shan iyo toban doolar iyo bar halka hilaac la kala siisanayo laba iyo toban doolar markana dhanka iyo dalaga koombada galey ayaa la kala siisanayaa sagaal kun oo shilinka soomaaliga ah halka digirta koombadeeda la kala siisanaya sideed iyo toban kun salbukada ayaa la kala siisanaya labaatan kun halka qamadiga koombadiisa la kala siisanayo afar iyo labaatan kun xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada waa nageyntaa markaana cayaaraha cayaaryahanka kooxda kubadda cagta ee barcelona dini olma ayaa aaminsan in kooxdiisa ay awood u leedahay in guul ay ka gaarto ilkalasikada kulanka ay wajahayso real madrid isagoo hadlay ka hor kulanka soo socda ee labada kooxood real madrid iyo barcelona ayaa kulmi doona sabdada soo socota taas oo qeyb ka ah horyaalka la liiga ee dalka sbain xeereedka barcelona ayaa kulanka soo galaysay iyagoo hogaaminaya horyaalka laliiga islamarkaasna ah kooxda ugu fiican horyaalka dhinaca kale real madrid ayaa kulanka soo galaysay iyagoo doonaya inay hogaanka ay la wareegaan halka warkaasi ad kala socotaan waa raadi haysanaayo jowhar shabeellada dhexe soomaaliya markaana wararka dibadda ilaa iyo toddoba dal oo ay ku jiraan maraykanka jarmalka hangeli beljimka iyo sbain aada uma doonayaan in ukrein ay ku biirto isbahaysiga naato sida uu qoro wargeyska protico safiirka maraykanka ee naato ayaa u sheegay wargeyska in isbahaysiga uusan diyaar u ahayn in ukrein xubin ka noqoto dalalka hangari iyo slovakia waxaa hadda ka taliya xisbiya garabka midig oo ka fog kasoo horjeeda aragtida kremlin ee taageersan ra-isul wasaaraha hangari ayaa si joogtaha ugu soo horjeeda qorshooyinka midooda yurub ay kaalmo militari ku siinayaan wadanka ukrein halkaas ayaan kusoo gabagabanayaa saaxiib beer guudaan warkii subaxnimo aad ka dhegaysanaysa raadiyahaysana ee magaalada jowhar nabadgelyo